قال رحمه الله وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وفي حديث آخر xadiiث kale waxaa ku jiray فإذا صلayتم hadيi aad تukataan فlاa تلتفتوu ha ilanina salaada dhexdeed faإن الlaha maxaa yeelay alla ينصب وجهahu wuxuu wejigiisa ku qaabilaya لوجهi cabdihi adoonkiisa wejigiisa fي salaatihi salaadiisa dhexdeed maa lam yaltafit intuusan iilan adoonka wa qaala ayضa can اtalafut nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka yidhi iilashada ikhtilaasun waa dafid yakhtalisuhu shayطaanu shayطaanka uu ka dafayo min salaati اlcabdi adoonka salaadiisa ikhtilaasun waa dafid iltifaatka yakhtalisuhu shayطaanu shaydaanku uu ka dafayo min salaati اlcabdi adoonka salaaddii uu wax ka dafayo wa qaala sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yazaalu allahu alla ka zuuli maayo muqbilan cala alcabdi inuu yahay mid addoonka qaabilaya fii salaatihi salaadiisa dhexdii maa lam yaltafit hadduusan addoonku iilan faidaa sarafa wajhahu hadduu addoonka wejigiisa leexiyo uu iisho insarafa canhu allana waa ka jeesanaya subxaana wa tacala waa ka gadoomaya insarafa canhu ay acrada canhu alla waa iskaga jeesanaya allah subxaana wa tacaala waa ka jeesanaya wuxuuna leeyahay waxaajaa salaadaada kama lihi marba haddaysan ahayn salaadda mid lagu khushuucayo oo allah subxaanahu wa tacaala lagu weyneynayo qofka qalbigiisa uusan soo xaadirinaynin salaadaasi ma ahan mid ilaahay subxaana wa tacaala uu qaabilaya addoonka dhexdeeda uu ku qaabilaya ma aha xadiidka hore faidaa sallaytum falaa taltafituu haddaad tukataan ha iilannina fi salaa iltifaatka fi lasli ma bannaana ilaa lixaajatin xaajo darteed inuu qofku u iilanayo mooyaane ma bannaana inuu iisho fi salaa waxaan hore u soo marnay inuu qofka fiirinayo fii salaatihi mowdica sujuudihi meesha uu ku sujuudayo inuu fiirinayo mowdica uu ku sujuudayo hadduu fiirinayo iltifaad miyaa u furan iltifaad waa labada dhinac inuu u iisho ama jiho ka mida uu iisho ou dhinac fiiriyo waxay ka soo horjeedaa khushuuca salaadda lagu khushuucayo horena waxaan usoo marnay darsiga u dambeeyey khushuuca inuu wato assukuun deganaan inuu wato iyo xasilooni deganaanta iyo xasiloonida iyo iltifaatkuna isma keenayaan qofka waxaa la rabaa khushuuca qalbiga gala inay jawaarixda iyo xibnaha uu ka muuqdo oo salaadda si degan uu u tukado oo mowdica sujuudihi uu qaabilo oo xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu ay aad iyo aad u yar yihiin ilaa wixii xaajo keensanaysa maaha laakiin haddaa aragto qof iltifaat badan qofkii dhinac marayaba fiirinaya mar xagga u jeesanaya marba gees aadaya qofkaasi ma qof ku khushuucsamaa fii salaatihi kuma khushuucsana fii salaatihi lidaalika shaykhu lislaam raxmatullah caleyh hadalkii aan ka soo rarna maalindhood muxuu yidhaahday waman lam yaskun lam yakhshac waman lam yaskun lam yakhshac qofkaanan ku xasilin salaada oo aan ku degin lam yakhshac ma khushuucin buu yidhi qofkaasi khushuuca qalbigu ka dhacaa laakiin maxaa laga gartaa xibnaha iyo jawaarixda laga gartaa qofka markuu salaadiisa ku khushuucsan yahay jirkiisa xibnihiisay ka muuqanaysaa salaadda haddii uu dedejinayo oo sujuudda markay dhulka dhigaba hore uu ka soo kacayo uusan salaadda ku xasilayn tuma'niina aysan jirin khushuuc ma jiro hadduu iltifaatkiisa badan yahana khushuucii qofka waa ka nuuqsaamaya markay ugu yartahay addoonkuna salaadiisa wuxuu ku leeyahay wixii uu ka garto sidaasuu yidhi ibn cabaas radia allaahu canhu laysa lahu min salaatihi ilaa maa caqal salaadiisa kuma lahan ilaa wuxuu garta mooyaan ilaa maa caqala muxuu ula jeedaa ilaa wixii uu si fiican u xasuusto ou khushuuc iyo tadabur ku tukada mooye wax kale salaadiisa kuma lahan buu yidhi walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan labada qof ee isku garab tukanaysa ayagoo mid walboo ka mid ah uu samaynayo hay-addii iyo qaabkii loo tukanayay ayaa haddana salaadooda waxay isku jirtaa kamaa bayna asamaai waalardi dhulka iyo cirka intay isku jiraan oo kale ayaa labadaas qof salaadooda isku jirtaa haddana waa isku garab tukanaya kanna waa rukuucaya kanna waa rukuucaya kan waa sujuudaya kanna waa sujuudaya midkaana waa istaagaya kan waa istaagaya kan qiraa'adii buu akhrinaya kanna waa akhrinaya qofka arkaya labadaba muxuu leeyahay mid walboo ka mida waa tukade haddana cinda allaahi casa wajalla salaadooda waxay isku jirtaa kamaa bayna asamaai waalardi dhulka iyo cirka intay isku jiraan dhul iyo cir iskuma dhowaa sidaasoo kale ayay labada qof salaadooda isku jirtaa ayagoo haddana dembiga isku hayo isku dhinac tukanaya annagana sida nooga muuqata wax farqiga aysan nooga muuqnay nooga muuqan labada qof maxaa keenay inay salaadooda isku jirto kamaa bayna asamaai waalardi waa khushuuca ninna wuxuu ku tukanayaa khushuuc iyo tuma'niine iyo sakiino iyo deganaan midna salaadiisu waa dalaf dalaf waa salaad isku dhexyaaca waa salaad uu orod ku jiro waa salaad degdeg ku jiro waa mid shaydaan eryanaya qofkaasi aan salaada ku khushuucayn ee marba dhinac u iilanaya ee mar walba isxogxogaya salaadiisa in badan kama war hayo bal waxaa laga yaabaa qof dadka qaar markuu salaada gelayo inay ugu dambaysa xasuusta salaada oo qalbigiisu maqan yahay oo qalbigiisa suuqyada uu wareegayo iyo dukaanada iyo meelihii uu danaha kala haya adduunyadu kala hagaya markuu salaada ka baxa kadib uu soo baraarugaya qofkaasoo dhan waxaa laga yaabaa salaadiisa inuusan la socon laysa lahu ilaa maa caqal salaadiisu kuma lahan ilaa wixii uu garta ma ahan khushuuca marka waa waajib wax walba oo khushuuca dhibayana waxaad arkaysaan sharcigu inuu la diriray oo nebigu reebay sala allahu calayhi wasalam hadday tahay meesha lagu tukanayo haddii ay tahay qofka waxyaabaha la xiriira oo keeni kara inay khushuuca wax u dhibaan sida cunnadii iyo inuu xaajo gudasho u baahan yahay haddii ay ahaato iltifaad iyo jeesasho haddii ay ahaato madaxa inuu kor u qaado xagga cirka fiiriyo iyo wixii la mida wuxuuna sharcigu amray wax walba oo khushuuca keeni kara waxaa ka mid a in la yidhi mawdicu sujuud ha la fiiriyo gacmaha waa soo marnay labada gacmood oo la isa saaro xabadka la saaro maxay ka qayb qaadanaysaa khushuucay ka qayb qaadanaysaa maxaa yeele gacmuhu markay daysan yihiin iyo markay isa saaran yihiin oo meel gaara ay saaran yihiin waxay deganaan badan yahay qofku markuu gacmihiisu saaran yihiin waxaa laga shaqeeyey qofka sida ugu khushuuci lahaa fii salaatihi fa ina allaha alla yansibu wajhahu liwajhi cabdihi xadiidkan fa ina allaha yansibu wajhahu wuxuu la mid yahay fa ina allaha qibala wajhihi sida xadiid qaar ku jirte falaa yabsaqanna bayna yadayhi yuusan qofka wax u tufin hortiisa yuusan wax u tufin fa ina allaha qibala wajhihi axaadiidtana waa calaa daahiriha waxayna ka mid tahay min adilati alqurbi adilada tusinaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa u dhow yahay uuna la jiro maca annahu cala alcarshi ayadoo lala qabo inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaalana waa mid wax walba awooda inuu ahaado qibala wajhi cabdihi iyo inuu ahaado cala alcarshi isma diidayaan mana iska hor imaanayaan waqaala ayda can italafud ikhtilaasun waa dafid buu yidhi yakhtalisuhu shaytaanu shaytaanka uu ka dafayo min salaati alcabdi addoonka salaadiisa qofka hadduu iishado ou dhinac u jeesto ama uu isha meelo ku xado waa ikhtilaas waa dafid shaydaanka uu salaada addoonka wax ka dafayo culammada dhehaysa iltifaatka wuxuu keenayaa naqsi xadiidkan daliilu u yahay maxaa yeele shaydaanka salaadii hadduu wax ka dafo waxaas uu dafa maxay noqdeen wuxuu ka nuqsaamiyey salaada waa wuxuu addoonka salaadiisa ka nuqsaamiyey waxaana axaadiisu tusiyeen qofka haddii uu salaada galo inuu yahay qof ilaahay qaabilaya subxaana wa tacaala oo la munaajoonayo la faqayo walidaalika markuu addoonka yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alla waa la khitaabaya wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkayga imahdiyey waa imahdiyey addoonkayga alraxmaan araxiim wuxuu leeyahy atnaa calaya cabdii addoonkayga waa i ammaanay maaliki yowmi iddiin wuxuu leeyahy majadanii cabdii wahaakada haddii marka salaada uusan khushuuc ku tukanayn ilaahay waa iskaga jeesanaya subxaana wa tacaala addoonkaas maxaa yeelay ma ahan addoon u soo jeeda inuu ilaahay la faqo subxaana wa tacaala walidaalika xadiidka dambe waxaa ku jirta faidaa sarafa wajhahu insarafa canhu hadduu addoonku wejigiisa leexiyo ou iltifaat sameeyo ousan salaadiisa ku khushuucin insarafa canhu alla subxaana wa tacaala waa ka jeesanaa addoonkaas ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaas waa iskaga jeesanaya salaadaada fi daahir ha noqoto mid saxiixa laakiin qabuulka waa wax kale sixada iyo qabuulka waa kala labo qabuulku ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku xiran yahay allaw hadduu doono waa kaa aqbalayaa haddii uu doono ayadoo naaqisa oo nuqsaantii ku jirta ayaa lagaa aqbalayaa ayadoo wax kaa dhiman yihiin fi daahir salaada addoonka maxaa leeyahay waa saxiixa le uma burin laakiin ilaahay agtiis subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa ajarkeeda wax badan inuu ka maqan yahay oo nuqsaan weyn ay ugu jirto salaada min xayu alajri waa muhiim marka in salaada khushuuceeda la ilaaliyo laguna dadaalo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin